muddo ku siman saddex iyo labaatan sano ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasallam waday faafinta dacwada islaamka isagoo adeegsanaya seef iyo sinaan labadaba waxaana madarasadiisa ka soo aflaxay kumanaan saxaabo ah oo ahaa jiil fariid marlaarag ah kuwaasoo iyaguna dhankooda barbaariyey jiil wax badan ka shabahayey haddaba si aan u waarino halyeynimada iyo haldoornimada ay ku tilmaamnaayeen jiilkaasi si gaar ah marka laga hadlayo jaanibka jihaadka iyo halganka ayaan u diyaarinay taxane aan ugu magacdarnay guulsidayaashii islaamka kaasoo ku baxaya barnaamijka dhacdooyinka dunida inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ku soo dhowaada xalqada lix iyo tobanaad ee taxanahan oo uu halkan ka soo jeedinayo walaalkeen cabdalla mukhtaar
cabdullaahi ibnu subayr ibnualcawaam waxaa dhalay difaacihii rasuulka sala allahu calayhi wasallam ee assubayr ibnualcawaam radiallaahu canhu hooyadiisana waa saxaabiyadda jaliilka ah ee asmaa binti abiibakar asadiiq ayeeyadiisuna waa safiya bintu cabdilmudalib radiallaahu canhum asmaa binti abiibakar radiallaahu canha ayaa maka ka soo hijrootay iyadoo uurka ku sidaa cabdullaahi ibnu subayr waxaana sanadkii koowaad ee hijriyada ay ku dhashay mandiqada quba ee madiina sidaas ayuuna cabdullaahi ibnu subayr ku noqday wiilkii ugu horreeyay ee muslimiinta u dhasha hijrada kadib aad ayaana loogu farxay dhalashadiisa waxaa la sheegaa in kelimadii ugu horreysay ee uu cabdullaahi ibnu subayr ku hadla ay ahayd assayf aabihii assubayr oo ahaa dagaalyahan ayaana markiiba u keenay seef wuxuuna ka mid ahaa carruurtii iyagoo yaryar uu rasuulka sala allahu calayhi wasallam beyco la galay gobonnimada iyo halyeynimada isagoo aad u yar ayay ka muuqatay cabdullaahi ibnu subayr radiallaahu canhu maalin maalmaha ka mid ah ayaa isagoo la dheelaya carruur ay isku da-yihiin ayaa waxaa waddada soo maray cumar ibnualkhadaab oo xilligaas ahaa khaliifka muslimiinta carruurtii oo idil way ka carreen cumar marka laga reebo cabdullaahi ibnu subayr cumar ayaana ku yidhi maxaad u carari weysay adigana wuxuu ku jawaabay cabdullaahi amiirkii mu'miniintow dembi ma aanan galin si aan kaaga carro jidkuna ciriiri ma ahan si aan kugu baneeyo marka laga hadlayo taariikhdiisa jihaadka wuxuu cabdullaahi ibnu subayr ka mid ahaa saxaabadii ka qaybgalay macrakadii weyneed ee alyarmuuk taasoo ahayd macrakadii lagu jebiyey ruumkii heestay dhulka shaam wuxuu sidoo kale qayb ka ahaa furashadii masar iyo liibiya furashadii taraabulis kadib waxa uu camar ibnulcaas ciidan fardooley ah oo uu hogaaminayo cabdullaahi ibnu subayr u diray sabraata oo ka mid ah liibiya si ay u hoos keenaan maamulka muslimiinta cabdullaahi ibnu subayr ayaa ku guulaystay inuu kediyo gaaladii halkaas ku sugnayd khanaa-in badan ayuuna gacanta ku dhigay gaalo badanna wuu laayey dhufeyskii magaaladana wuu burburiyey camar ibnulcaas ayaana magaalada sabraata soo gaaray furashadeeda kadib wuxuu sidoo kale cabdullaahi ibnu subayr qayb ka ahaa furashadii ifriiqiya isagoo ka hoos shaqaynayey imaaradii cabdullaahi ibnu sacad radiallaahu canhu oo wuxuu ka mid ahaa ciidamo gurmad ah oo uu cuhmaan ka soo diray magaalada almadiina markii dhinaca loo dhaqaajin waayey gaaladii uu hogaaminayey jarjiir
بأبطال أبات طامحين بنينا المجد عزا وضياء أبت أرواحنا يوم ابتلينا وسطرنا حكايا رائعات بأبطال أبات
wuxuu cabdullaahi ibnu subayr ahaa ninka keenay xeelada ah in ciidamada muslimiinta qaarkood nastaan wejiga labaad ee dagaalkana ay qaadaan iyadoo gaaladu daallan tahay taasina waa midda keentay guul weyn iyo furashada afriiqiya markii hogaamiye mucaawiye ibnu xudayj loo soo diray afriiqiya wuxuu cabdulaahi ibnu subayr ahaa gacanta midig ee hogaamiyahan sariyo uu wato cabdulaahi ayaana furatay magaalada suusa wuxuu sidoo kale cabdulaahi ibnu subayr ka mid ahaa ciidamadii muslimiinta ee uu hogaaminayey mucaawiya ibnu abi sufyaan ee go-doominta geliyey magaalada alqustandiiniya oo ahayd caasimadii weyneed ee ruum markii la xalliyey fitantii dhex gashay muslimiinta wuxuu cabdulaahi ibnu subayr beeco la galay mucaawiya ibnu abi sufyaan labadoodaba allaha ka raali noqdee
وخال المؤمنين لك السلام صحبت محمدا وكتبت عنه وأنت بكل مكرمة إمام
laakiin markii dambe waxaa jiray khilaafaad soo kala dhex galay saxaabigan iyo umowiyiinta kadib geeridii yasiid waxay reer makah beyco kula galeen cabdulaahi inuu yahay khaliifka muslimiinta sanadkii toddobaatan iyo labaad ee hijriyada ayaana makah waxaa ku soo duulay ciidan uu hogaaminayo alxajaaj bin yuusuf athaqafi toddoba iyo tobankii jamaadul awal sanadkii toddobaatan iyo saddexaad ayuuna cabdulaahi ibnu subayr ku shahiiday magaalada makah riwaayaadka qaar waxay tilmaamaan in lagu aasay gurigii safiya bintu xuyey oo ahayd xaaska nebiga salaallahu calayhi wasalam kaas oo markii dambe lagu daray masjidka nebiga taasoo ka dhigan in cabdulaahi ibnu subayr uu kula duugan yahay masjidka nebi maxamed salaallahu calayhi wasalam abuubakar iyo cumar